barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa jimce bisha februarina waa shan sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimona waxaa idiin soo jeedinaya barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo haasaawaha tolow maxaa ka mid a caqabadaha kala qabsada wax sharcigu ka digayo hala daayi yiriyo dabci laga dhigtaa jira waxaan saa uga dayrshay darankaa nagu beeree daroogayey dadkeenna dullaheluhu waa jaad ee haddii aan la dooneen dowladda cad helinee dalka ay xukuntay qaadka ay naga dayso mar labaad ha la doorto oo mar saddexaadna ha la doorto buu yidhi markaa
qodobada kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo hindisay samaynta tallaagadaha amaba qaboojiyayaasha iyo baabuur yaryar oo remood ku shaqeeya haatanna wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan ayaan insha allah ku tala jiraa inaan een, sameeyo waxaana ka mid ah gaadhi hal qof qaadaya kaasi oo aan ugu talagalay bulshaweynta somalilan si ay ugu tusaale qaataan oy u fahmaan ama u gartaan inaan inagu wax qabsan karno sidoo kalena caashay dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn maantana waxaan dhegaystayaasha u haynaa hee
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga- kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada warka caalamka
guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa soo saaray in aasaasaha shabakadda siraha faafisa ee wikileaks julia assange een, xorriyaddiisa looga qaaday hab sharci darra ah ama lagu khasbay inuu meel ku jiro tan iyo sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka julia assange ayaa sheegay in uu qorsheynayo inuu ka baxo safaaradda ecuador ee ku taalla london halkaas oo uu gabaad ahaan ugu jiray muddo afar sano gaadhaysa laakiin weli ciidamada ammaanka ee dalka britain ayaa sheegaya in ay waajib ku tahay in ay xidhaan
maalin kadib markii kulanka qaaraanka loogu aruurinayo dadka syriya oo ay hormuudka ka tahay qaramada midoobay lagu ballanqaaday lacag gaaraysa ilaa iyo toban bilyan oo dollar oo loogu talagalay arrimaha gargaarka bani'aadminimo ee syriya iyo xoogaga dowladda ee syriya oo ay taageerayaan isbahaysi iyo xulufo isbahaysi ay xulufo yihiin iyo diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayay dib ula wareegeen magaalada ay fallaagadu haysteen ee daraca sida ay sheegeen telefishinka al banaar iyo sidoo kale kooxda la socota arrimaha syriya
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal kaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imaanaysa caashay dee ha- wo- waxaan filaya horta maanta ma qabowgi badnaa horta waa laga raysta waa laga raysta laakiin waxaan soo maray ismaaciilow adiguna laga yaaba inaad soo marto wadooyinka oo hadda cusbadii lagu shubayo si barafka soo di'i doono ay u dhalaaliyaan ma baraf kale noo hadhay baraf kalaa soo socda barbaal kale in meelaha u baahanee abaaru aadka uga jiraan dhulkaasu aad u anficilaa barafku maalmo dhoweed markii barafka ilaa iyo hadda weliba wadooyinka daadsanee inti amarka ilaahay roobna uu ku da-ay qoraxduna ay aad u kululaatay maalmaha maalmihii lasoo dhaafay wixii ka dambeeyey barafkii dhowaan da-ay dad fara badan oo shabakadaha ka daawada waxay lahaayeen talo barafkaas annaga ma in yar uu nooga soo dirtaan oo deeq marka meeshii u baahneed barafkani ma yeelo sheekada ugu xiisaa badna waxaa anagu idaacadda ku jiro barafkii halkan ka da-ayo oo aan marka wararkii baanu tebinaynay een, eh, di- barafkiiba halka ka da-ay wuu magaaladu kala xidhay ciidimo dhex marayso een, wax intaasuu socda la ma leh.
eegyahay wax socdaa ma jiraan magaalooyinka la- new york oo kale waxaa la sheegay maalinta qofkii dibadda usoo baxay in la xidho maadaama de ammaankii qofka ay de barafka heerku gaadhay marka annaga waxaa tebinaynaa ayaa mid ka mid a dhegeystayaashu si toosa idaacadda u dhegeysanayay ha ayaa nairobi fariin ka soo diray waa gartay markaasuu yidhi barafkaa aad idinku ka cabanaysaan anna imkaan usii socdaa saan usoo iibsado wey oo cuntada- lacagan ka bixiyaa marka adduunyada ilaahay sidaas u uumi ismaaciilo meelna kuleelkaa looga roonaaday meel qabowga meelba een, haddii meel laisugu geeyo macno ma samayseen aad iyo aad aad iyo aad caashi haddaynu dhinacii barnaamijyada u leexno wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada boorama ayaa hindisay in uu sameeyo qaboojiye yar ama iyo baabuur yar oo remote ku shaqeeya waa gartee marka wiilkan yar waa wiil yaroo dee shan iyo toban jir baan filaya da-diisu meelaha weeye marka gaarigan remote ku shaqeeya ma kay carruurta ku waa cayaartaan mise waxan yaryar kuwan yaryar wey.
carruurta ku cayaarta marka iminkana hindise kale u leeyahay uu leeyahay gaari caadiya oo ilaa hal qof qaadaban iyana ma u tallaabsataa waa gartay marka ma noo sheegaya een, qalabkan halkuu ka keenay aad buu inoogu faahfaahin doonaa wiilkaasi magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan muuse cumar galde wuxuu u warramay wariyaha v o a ee borama haashim good cabdiraxmaan muuse cumar gelde waa wiil daayar oo ku nool magaalada boorama islamarkaasina wax ka barta dugsiga sare ee al aqsa ee magaalada boorama cabdiraxmaan yar wuxuu hindisay inuu sameeyo baabuur rimuut ku shaqeeya iyo qaboojiye oo ku shaqaynaysa iyadoona laydhka cabdiraxmaan yar waxaanu kula kulannay guriga aabihii uu degan yahay ee uu ku nool yahay cabdiraxmaan ugu horreyn horta waxaanu wax ka weydiinay bal da'diisa inuu noo sheego horta da-daydu waa shan iyo toban jir baan ahay wiil ku nool baan ahay gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama Ee, cabdiraxmaan imika iskuulka aad dhigato fasalka imsaada ayaad dhigataa horta Een, ama waxaan dhigtaa dugsiga sare ee alaqsi secondary school Een, waxaanan ahay fasalka labaad oon hadda ka baxayo Een, waxaan eh, kasoo baxay dugsiga een, alqudus primary and intermedium school goorma ayuu kugu dhashay hindisahan inaad samayso eh, qaboojiyaha iyo gaariga yar ee rimuutka ku shaqaynaya goormaad hindistay Een, horta wallaahi een, in badan waan kasoo fikiri jiray laakiin waxa uu maskaxdayda soo galay ama aan inaan tijaabiyo aan u baahday een, labadii kun ilaa labiyo tobankii een, waxaan hindisay ama sameeyey baabuur iyo een, galaaseer ama talaajad saa loo yaqaanaba Een, markaa waxaan u hindisayna waxay ahayd waa fikir dhinaca maskaxdayda ka yimid kaasi oo aan wax ku tusaya ama tusaale ay u noqoto si aan u sa- waxaan u sameeyey si ay tusaale ugu noqoto bulshada waxaan qalabkan aad kusa samaysay iyo imika halkan waxaa ku yaala xadhkihii bahalihii een, alxanka la- lagu alxamay electriga ahaa waxaan yaa kaa caawiyey Een, horta wallaahi dad badan way iga caawiyeen gaar ahaan aabbahay muuse cumar galde ayay iga caawiyeen inta badan Een, waxyaabo fara badanna wuu ii, een, iga tusaaleeyey ina tusay in aan aan me- meel fiican gaarayo oo igu dhiirigeliyay in badanna waxyaabahaan samaynayo inta badan waxyaabahan aad samaysay ee ay ka mid yihiin qaboojiyaha iyo baabuurka yar horteed waxaad siisa samaysay oo ma garanaysaa ka shaqayn jirtay oo dhinaca electriga amase laydhka ma jireen haa way jireen waxaan sidoo kale sameyn jiray moobilada Een, laadhka oo kale waan sameeyaa waan xidhaa Een, taasi oo iga qacan qabtay aabbahay muuse cumar galde abahama electrician ba ma garanaysaa yaqaana farsamada laydhka iyo electroniga aabbahay een, horta waxaan is odhan karaa u yaqaanaa ee isma odhan karo ma yaqaan
maxaad imika ku tali jirtaa inaad samayso Een, wallaahi waxyaabo fara badan ayaan insha allah ku tala jiraa inaan een, sameeyo waxaana ka mid ah gaari hal qof qaadaya kaasi oo aan ugu talagalay bulshaweynta somalilan si ay ugu tusaale qaataan oy u fahmaan ama u gartaan inaan inagu wax qabsan karno oon ka maarmi karno waxyaabahaina loo keenayo maadaama wilda yaraa tahay oo shan iyo toban jira ma ciyaartaa ciyaaraha kale ee caruurtu ay ciyaaraan kubadda iyo waxyaabaha noocaasa ma ciyaarta haa waan ciyaaraa kubaddu jimicsi bay u tahay een, dadka Een, anu waan ciyaaraa laakiin kuma badni waqti baa ii samaysan aan ciyaaro Een, jimco khaasaan ciyaaraa In- intaa un baan kusoo koobaa een, kubad ahaan ama sport ahaan howlahan aad samaynaysa ee baabuurta iyo qaboojiyaha iyo waxyaabahan moobilada xumaadeeda aad samayso waqti intee leeg buu ayaad ku qaadataa Een, horta dee mid walba meeshuu ka xun yahay uunbaa waqti kugu qaadan karaa hadduu meel yar ay tahay aduu muddo nus daqiiqa een, een, nus saaca way kugu qaadan kartaa haddii meel xun tahayna een, ama meel adag aad een, dee aad waxyaabo fara badan ku sameynaysa ay tahay een, muddo laba cisho ama hal cisho way ku qaadata waa haashim sheekh cumar good v o a boorana
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caasha ismaaciilow barnaamijkeenii dahurnimo ee shalay ee dhallinyarada waxaan kusii dayna wiil dhallinyara oo magaalada muqdisho jooga oo haasaawihii hore iyo haasaawahan wax ka tiriya oo qaabka hadda wax laysugu tilmaamo ka hadlaya haye marka qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan isla waraysigaas ayaan dhegeystayaasha u haynaa markana dhegeystayaas waxaa lagu magacaabaa yaxye daahir xuseen waa wiil dhallinyara sidaan sheegay waxa uu ku nool yahay magaalada muqdisho waxa uu dhigtaa dugsi sare oo aan hal abuur dhinaca suugaanta ah haddaba dhegeystayaasha waxaan kusoo dhaweyneynaa qayb kale oo ka mid ah waraysiga aan la yeelanay yaxye oo loo yaqaano axyaa wadani wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramay waxaa ka mid ahaay qaabkii hore ama jacaylkii hore sidii oo ahaan jiray iyo maadaama dhibka iyo burburka laftirkiisa uu ka mid ahay xaggaas xataa een, haasaawi laftirkiisa xataa uu naga galay marka ee, dee xaggaaba laftirkiisana isagana een, wax ka iri oo waxaa ka mid ahay een, adduunyada ilaahay inta eebba uume ku abuuray nolosha ruuxba ruux u gaariyo waa lamaana idilkood ha yeeshee soomaalida asalkeedii hore iyo isirkeedii baaro waxaan maanta aragniyo wixii ay ahaayeen kala oran labadaa is-afgaradka hore iyo axdiga iyo sheekada dad waxay ahaayeen ixtiraam iyo sharaf iyo xeshood lagu ogaan jiray ololaha dambeetiyo aas-aaska reerka iyo qoys udubka loo mudo markay gaarto arrintuna dad waxay ahaayeen ehel iyo qaraabiyo ugaas iyo waxgarad iyo isku yeerto odayaal iyaguna sidoo kale inamadii hablihii hore dumar waxay ahaayeen nin iyagoo u gaaroo aqal geysta mooye inta aan la gurigeyn anshaxumo kaleetiyo igu qabo wadnaha iyo hasaawo xun ma aqoon igu qabo wadnihiyo hasaawo xun ma aqoon waan qartay kan maantana ka war hablo waxay ahaayeen ragga damac ka adag yahay markay soo ataagaan ama farale aadan u bedelan rabaaxyo fadhigooda uga kaca hablo waxay ahaayeen oogada jirkoodana ka ilaalsha nimanko raggu inay mar eegaan aduga yaxyaxi jiray waan gartay raggu waxay ahaayeen kuwa dumarka edabtiya akhlaaqdaba la jecelo xumaan aan u irid furin hablo iyo rag idilkood dad waxay ahaayeen aqalkooda mooye anshaxumo ka dhowrsan kolley waa arrimo hore oo taariikh lagu aruurshiyey anshax laga minguuray maxaan maanta aragnaa arrintuna maraysa waxaan maanta aragnaa arrintuna maraysa jacayl aan abtiris iyo asal aan lahayn oo afka iga dheh mooye uurka hoose aan jirin waxaan maanta aragnaa arrintuna maraysa ku arkayo abaayo ilaah baan ku dhaartay eegmadaadii koowaad il markaan ku saaraad uurka iga bilayso adoo kale adduunyada hablo lama abuurin iga goy hamuntiya waxaan adiga kuuq iyaduna maxay tiri aniguba aboowo ilaah baan ku dhaartay eraygii u horreeyood iga tiri afkaadaa cishqi igu abuuro waan iloobi waayo inaan ooyaya iyo inaan aamusanahaba isma ogi waxaan ahay markay saa odhanayaan hal isbuuc isbarashadu kama soo idlaano waa shalay is aragtidu dee waa la yaqaanaa dad xataa jacayl ka dhexeeyay oo muddahooda socday oo dee hadday saas dhahan xataa wax een dee waa iska caadi laakiin laakiin dad dee shalay isbuuc isbartay gudaheed, waa oo shalay.
dee isbuucaan isbartay haddana saas markay saa odhanayaan hal isbuuc isbarashada kama soo idlaano waa shalay is aragtidu afar maalin caashaqo kuguma indhasaabee iyadan aqoonsiyo horta aan isbaranay mid mid dhaama lagu arag hadday saa odhanayaan afar maalin dabadeed maxay baad u aragtaa anshaxooda inuu yahay indheergarad haddaad tahay halka ay wax marayaan qof ogsoonna aad tahay fahan erayadaydi iyo arartaydi waxay tahay idana dee intaasan Garad kusoo haddaad tahay.
Gargarad Aad haddaad macnaheedu tahay.
tahay, eh, eh, yaxye daahir waa waa waa waa waa eray aad u macaan badan dabcan waxaad wax ka tiraahdaa jacaylka iyo marka laga yimaado eh, arrimaha bulshada khaadka oo kale waxbaad ka tirasaa ay sheegtay marka khaadkan abwaano badanna way ka hadleen laakiin adigu maxaa kuu muuqday dee walaahi waxaa la yidhahdaa soomaalida waxay ku maamaadaan in hadduu inta geeda tiri oo su qurac sheegin waxba ma sheegin bay yidhahdaan qurac waa meelaha geeduhu uga caansiyaan umalaynaya Waan sayahay.
marka een, dee haddaad maanta inta wax ka hadasho soomaaliya aduu jooga aadan qaad ka hadlin waxaan ba aaminsana qofka waxba kama hadlin Mhm.
een, islamarkaana waxal abuurayo een, marka waxaa ka mid ahay waxyaabihii aan ka eriyey een, wax dadkeenii durayo raggeennii dayacayoo duurka naga gelshaa jira waxaanaan doonaynoo dacwo aan ka nahay oo aan diidayna baa jira waxayna laga daayo dalka laga sifeeyo dastuurkeenna lagu daro aan doonayna baa jira dowlada la-aantii iyo duruufihii badnaayoo dalku aya soo maray wax noo soo dugsaday oo naga daraya baa jira wax raggeenna hore dilay da-da soo koraysana aynan daynayn baa jira todoba maxay yihiin waxaa sidaa su-aalaha la isku dib bay ka weydiinaya.
imaan doonaan Mhm.
waxa dalkan dib dhigayo dumar iyo raggoodii dab ka shiday dhexdooda oo qoysas dumiyey baa jira wadamo dowladaha shisheeye yurub daafeedii inta badan adduunyadu waxay diidan tahayoo daciifnimo daraaddeed nagu daysan baa jira wax sharcigu ka digayoo hala daayay yiriyo dabci laga dhigtaa jira waxaan saa uga dayrshay darankaa nagu beeree daroogayey dadkeenna dullaheluhu waa jad ee haddii aan la dooneen dowladda cad helinee dalka ay xukuntay qaadka ay naga dayso mar labaad ha la doorto oo mar saddexaadna ha la doorto buu yiri marka
aad baad u mahadsan tahay alamuur da-yar ayuu ahaa oo muqdisho ku sugan
wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle okey ayuuna u waramayey wuxuu yidhi haddiiba la helo dowlad qaadkaas wax ka qaban karta Hmm.
mar labaad ha la doorto mar saddexaad ha la doorto oo weligeed ha joogto qaadkaasi hadda calaamsan caashay sida qaatiga looga taagan yahay qaadkani hadda ca- had- horta anigu dadka taageerami waa gartay laakiin haddii problem jira aan loo helin xalki bedel laha oo lagu degdego hay ma laga yaabo baro dhibaatooyin kalena bedela waxaa inta badan marka laga hadlayo qaadka iyo soomaaliya marka laga hadlayo ismaaciilow waxyaabaha aadka markiiba dadka ugu soo dhaca waxaa ka mid a cunistiisa laakiin ka ganacsigiisa iyo qoysaska ku nool iyo waxaas lamaba fiiriyaba Inta inta ta- badan dhibaatada uu dadka ku hayo ayaa ka badan baa laleeyahay en, inta kasoo gelaysa qoysaskii waxa kal- nolosha ku kabaya arrinta kale jirta waxa weeye dadkan iminka qayila markaad eegtid waa dabcan waa daroogo dabcan problem badan buu ku hayaa nolosha caafimaada dhaqaale ahaan wax walba hay waxaa laga yaabaa dadkan shaqo la-aan baad hasilna u jirta oo weliba kaaga sii darane en, qofki isagoon shaqaynin oo xoolo aan haysan wuxuu ku qaylo aan haysan yaa waxaa laga yaabaa xoogaagii shaxaadkaa uu soo helay intuu reerka u geyn lahaa markuu soo agmarayo meelihii qaadka lagu iibinayo inuu isaga leexdo yidhaahdo ilaahooday qabaane taasina ay bur- ay qoys burbur iyo dhibaatooyin badan marka dhibaatooyin badan buu horta ku lug leeyahay oo haddeer waxaa dhib badan oo qoyskii ahaa oo dhaqaale ah oo caafimaadkii ah buu keenaa Aad iyo aad.
marka in si cilmiyana loo daraaseeyo in ma garanaysaa een, b- waa waxyaabaa u baahan in cilmiyan inta loo daraaseeyo oo welibana si qaran loo daraaseeyo dadkan qudhooda problemkii la tuso dhibtii la tuso Aad iyo oo leedoo dhibtaa iyo dhibtaa iyo dhibtaasaa jirta weliba dhibaatooyinka kale la sheega waxaa ka mid a een, magaalooyinka soomaalida hadday degan tahay oo dhan duhur waliba marka la gaaro saacadahan oo kale iyo wixii ka horreeyey saasay gawaarida iyo diyaaradaha usoo degan ismaaciil oo haddana waxaa la leeyahay goobihii qaadkaasuu ka imaanaya lacag kaasha ayaa ku laabata oo xitaa haddii ahaan lahayd xataa in la isweydaarsado badeeca isweydaarsi waxbay aan lahayd lacagtaa laftigeeda dee dhaqaale lagu abuuri kara dee caqli la- aad iyo aad aad iyo aad waan gartay caashay dhinacii sugaantaynu soo gaadhnay
kay laabtu raacdow Haye.
way liidataaye liibaane kaale waxaan ku maqlaan filay laabtu raacdo way liidataaye liibaane kaale waxaan ku maqlay maad garanay Ha.
riwaayaddii beene waa run baan filaya waa ga- ma amay ka weyntaaba heestani way ka weyntay laakiin markaan maqlay xilligaad maqashay iyadoo qof ku luuqaynayo oo qoladii jilayaasha ahayd baan filaya ma huba laakiin waxaa laga yaabaa inay tahay xilli dambe oo lagu dhex daray laakiin riwaayadda beenay waa run iyo heestani sukay qaban la'da heestani waa ilaa goorma ma heesta horreysay mise riwaayad a- armay riwaayad kale ay tahay taa Heest- sheegay.
heesta inay horreysaan qiyaasaya ismaaciil saas weeye waxaa ku luqaynaysa fanaanada codka dahabiga leh faaduma cabdulaahi kaahin mandeeq
liibaane kale oo niyo hees heestan aad baan ugu jecla oo jiibinta maxaana loogu dari waa ismaaciil annaga?
dee waxaan filayaa anigu kolba anigu li- li- liiska kuma jiro hay soo hadda hadiga qaadaya maaha waa wax suuragala wax heestan baan midhaheeda aad uga jecel way ku qaada way qaad waa garta dadka jiibinayo wadaday qaadoon eegana waa tahay jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha markan kusoo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno sida ciyaartooyda iyo tababarayaasha qaarkood loola xiriirinayo kooxaha tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid zinedin zidan ayaa ugu baaqay madaxweynaha naadiga real madrid valorentino bres inuu la soo saxiixdo ciyaartooyga qadka dhexe naadiga yuventus ugu ciyaaray paul bagba ee waddanka faransiiska u dhashay sida ay qortay jariirada e s ee dalka sbain ka soo baxda naadiga kubadda cagta chelsea ayaa diiday konton iyo toddoba milyan oo lacagta geniga starliinka ahi oo ay u soo bandhigtay kooxda dalka china ka dhisan ee jansu sunning si ula soo wareegto ciyaartooyga waddanka brazil u dhashay oscar kooxda ayaa sidoo kale waxa ay indhaha ku haysay ciyaartooyga waddanka ivorcos u dhashay naadiga manchester city u ciyaaray yayo ture sida uu qoray wargeyska the sun wargeeska sports la yidhaahdana waxa uu qoray in naadiga kubadda cagta manchester city ay heshiis naadiga barcelona la gaartay oo ku aadan inaynay la soo wareegin ciyaartooy naadiga barcelona u ciyaara ee kuwii muhiimkaahi iyadoo imaanshiha beb gardiola ee naadiga kubadda cagta manchester city lala xiriirinayay in dhowr ciyaartooy ay aami doonaan gegada nukam ee naadiga barcelona ka ciyaarto ee itihad stadium ay imaan doonaan waxaase wargeeska sports sida uu qoray ee naadiga kubadda cagta manchester city ay la soo wareegi karta ciyaartooyda laga yaabay in marka horeba ay ka tagaan naadiga kubadda cagta barcelona daniel starridge u ciyaara naadiga liverpool waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ka tago naadiga liverpool sida uu qoray wargeeska daily mail ciyaartooygaasi dhaawacyo daran muddooyinkii ugu dambeeyey ay la soo diristay waxaana kooxaha arsenal iyo manchester united ay yihiin laba kooxood oo ciyaartooygaasi ay suuragal tahay in uu xagaaga marka uu dhammaado waado sida wargeeska daily mail uu qoray tababaraha naadiga everton roberto martinez ayaa doonaya in ciyaartooyga difaaca uga ciyaara naadiga kubadda cagta everton ee costarikana u dhashay inuu qandaraas cusub ka saxiixo kadib markii uu dhowaanahan soo bandhigay qaab ciyaareed aad wanaagsan ciyaartooyga bren oviedo ayaa la rajaynayaa in muddo kordhin uu ku sameeyo xil ciyaareedka uu la sii joogaya naadiga kubadda cagta ee everton sida uu qoray wargeyska daily mirror tababaraha kooxda kubadda cagta yuventus massimiliano allegri ayaa la sheegayaa in heshiis afar sano uu la seexiday naadiga kubadda cagta chelsea si uu u noqdo tababaraha cusub ee naadiga chelsea sida uu qoray wargeyska calcio marcato ee dalka talyaaniga ka soo baxa simoni tababaraha naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa si weyn uga carooday in naadiga kubadda cagta atletico madrid laga iibiyo jackson martinez oo laga iibiyey kooxda waddanka china ka dhisan evergrand isagoo islamarkaasina aanu haynin beddelka ciyaartooygaasi ilaayo inta laga gaarayo xagaaga soo socda oo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda mar kale furmayo kooxda dalka jinaha ka dhisan ee shanghai shinhua ayaa waxa ay samaynaysaa dalab ku aadan sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaartooyga holk ee zent bensburg ee dalka ruushka ka dhisan u ciyaara waxaana ay doonaysaa inay kula soo wareegto duun lacageed oo gaaraya milyan oo dolarka maraykanka sida uu qoray wargeeska svenstia yuventus oo iyaduna doonaysa in suuqa kala iibsiga ciyaartooyda markuu furmo xagaagan ciyaartooy dhowr ay la soo wareegto ayaa diiradda saarays ciyaartooyga qadka dhexe naadiga valencia oo ciyaara andre gomes iyo weeraryahanka naadiga es monaco bernardo silva sida uu qoray wargeeska tuto sports dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
waxay dadku ay jimcaysanayaan cayaarihii iyo kay laabtu raacdo iyo xidda aan hayno dhawaad anaa kumaa welinaynaba waxaan kaloo aan casho isweydiinay haatan oo kale maalmaha jimcahoo kale horta dee dadku way kala fursado wanaagsan yihin oo marka deegaankii la joogo ama qolob waxbay qabataa waa la jimcaysanayaa waa la jimcaysanaya markaa ninba wuxuu jecel yahay ayuu ku jimcaysanaya waa gar marka haatanna dhalinyaradii waayadan dambe erey kalaan usoo noqonaya waxay usoo bateen dhinacii gabayada iyo hal abuurka waa garta tusaale ahaan silsiladii gobaadeen bilowno kale Aha.
ayaan halkaa doonaya inaan fursada uga faaidaysto hay
waxaa laga yaha dhalinyarada badan markaa inay neg- ina dhegeysanayso waxay jecel yihiin inay ka qayb qaataan silsiladaas oo kale waa garta marka dhalinyaradu waxaa jira maansooyinka iyo gabayada ama gabayga oo kale aniga aad baa layga badiyaa ama dee dhinacaas hay laakiin kama agfogay waa garta een, waxaa laga yaabaa qof waliba inuu habdhac ama dee, god bay maansadu leedahay ay marto waday ku socotaa waday ku socota waa garta marka qof waliba inuu damco iyadoo haddeer tusaale ahaan godkanay ku socotay baa qof kale fariin soo diraya god kale maanso ku socota marka siduu qofka uga qaybgeli karaa haddii uu rabo in uu uu qayb ka qaato oo barnaamijkan uu meel dambe ka soo gaaro qaybihii hore uusala socon xaguu qofka fursad ka helaya uu kaga qayb galo saddex arrimood baa looga baahanya hay inuu isagu marka hore garanayo aqoon u leeyahay een, abla ablaynta dee een, dhinaca sugaanta waa garta qodobka labaadna waxa weeye inuu booqdo oo uu dhagaysto qaybihii hore baxay si uu sheekada uga dhergo si uu sheekada waayo bogga v o a v o a somaly dot com qaybtiisa dhexe ee barnaamijyada waxaa ku jira barnaamijka hibada iyo hal abuurka waa garta boggaasoo kale hadduu booqdo wuxuu ka helayaa dhammaan qaybihii baxay hay qaybtaas marka uu dhegaysto ayuu wuxuu si- fursadu sii heli doonaa halkay maraysay marka inuu ka jawaabo halkaasuu marka kala qaadi karaa baad leedahay ciyaarta halkaasunba ciyaarta kala qaadi kara waa garta dhinaca heesaha mar kale haddaan jalleecno codka macaani fanaanada luul jaylaani cali iyo heestii galley
codkaasi macaan fanaanada haluul jaylaani cali luula ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ismaaciil waxaa naga xusuusinaa kolley barnaamijka mid hal abuurkana waad soo wadaa marka toddobaadkan waxaan ogaa iyada oo ay soo hadlayso gobaad toddobaadkan gobaad ma ku jirtaa toddobaadkan gobaad iyo saaxiibo kale iyo hablo weliba hablaha toddobaadkan aan filayna hablo badan inay ka hadlaan oo ay magaranaysa dee raggii iska dhiciyaan marka sheekooyin badan oo xiise leh ayaa dabcan ku jira waa garta marka gobaad xaggay sii maraysa hadda dabcan waxaan filayaa inayna wakhtigii noo hadhay aynan ka gaarsiin karin waa tahay gudahaan idaacaddin intaas ayay ku dhan tahay waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonnaa galabta saacad markay tahay afarta inta ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.